aad iyo aad shacabka gobollada dhexe waxaan leennahay adunku hays cidhiiryinnina ganacsatadana waxaan u dardaarmayaa adunkuna albaabada fura kuwa kaleetana ku boorriya kulligiin idaacadaha ka hadla waxa aad la soo kulanteen u sharxa dadka u sharxa qof walba oo ganacsatada ka mid ah albaabkiisa ha furo lacagtan yartaahoo shilin soomaaligaah wixii yacni dhacay oo maalanba googo'an oo arqaamteedii ay hallowdoo googo'ay hadda kaas awalan qofna lagu dirqine laakiin lacagtaa shilinka soomaaligaahoo kunkaahoo naga dhaca soomaaliya oo dhan saad u soo qaadeenaan idinkaga ballan qaadaynaa inaan annakuna amarno daaqadeennana aan socodsiinno laakiin adunkuna daaqadiinna socodsiiya albaabadiinna ballaqa masaakiinta u ballaqa heshiiskii aad soo qaadeen saad u soo qaadeenaan idinkaga aqbalnay annaku waa idinka aqbalna waan idinku soo dhowaynaynaa juhdigii aad bixideenna waa idinkaga ducaynaynaa waana idinku ammaanaynaa waxaan idin leennahay